Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa boqol iyo toban afar maxaabiista anfidiya cafiska madaxweynaha munaasabada ciidul fidriga dartii waxaana saytii oo ka jareen xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho maxaabiistan oo dhammaantii laha ku saaray qolalka iyo kiirinayeen iyadoona la sheegay in cafiska madaxweynaha laga sii dhiya maxaabiistan iyo wejiyaashu lagu dhex dukora farxadda markii xabsiyada la xukufasaxay weliba cafiska madaxweynaha dartiisa kusimaha xeer ilaaliyaha koowaad ee qaranka farxaan xuseen maxamed oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in iyo fuliyeen marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud uu cafis uu sameeyey maxaabiistan aan hor taagannahay oo tiradoodu gaarayso boqol toban iyo afar maxbuus oo isugu jira maxaabiis ku xidhan xabsiga ugu horrayn anoo ku hadlaya afka xeerlaaliyaha guud ee qaranka waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo soo jeedin uu xafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranku sameeyey kadib cafis madaxweyne u sameeyey maxaabiistan aan hor taagannahay buuxisay shuruudaha iyo kriteriyada loo sameeyey in lagaga faa'iidaysan karo cafiska madaxweynaha ee bisha barakaysan ee rabadaan waxaan marka koowaad waxaan marka labaad u dardaarmaynaa maxaabiista halka fadhida waxaan idiin dardaarmaynaa inaad ilaahay ka cabsataan xabsiga iyo wuxuu yahay waad aragteene aad dadkii aad ku laabanaysaan iyo bulshada aad ku laabanaysaan inay idinka nabad gasho inaan mar kale xabsi la idin keenin oo laydin soo xirin ayadoo qofkii ayadoo qofkii mar kale la soo xidho uu faylkiisu noqonayo fayl culus loona qaadanayo inuu yahay caadayste caadaystahana loola dhaqmo hab kale oo ka duwan sidii loola dhaqmayo qof cusub oo kale sanad kasta ayaa weliba tiro ku mid ee maxaabiista weliba iyo helayaana cafiska madaxweynaha welibana laha ku xuladaya sida anshal dambiyarin ah maadaama laan afyi korna qof dambuubin inhirinya sida sharcigu sagmara